dhegayso wararka codka gobollada dhexe
labada subaxnimo
toddobada iyo barka duhurnimo
halka habeennimo
war helaa tala hela yuusan ku dhaafin wararka codka gobollada dhexe
subax wanaagsan qodobada warka subax codka gobolada dhexaad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a gudoomiye ku-xigeenada afhayeenka golaha shacabka oo sharci darra ku tilmaamay soo jeedinta laga keena madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xarakada al-shabaabta soomaaliya oo shaacisa magacyada raggii weeraray hoyga uu gaalkacyo ka deganaa cabdiweli cali cilmiyare xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo sheegay in magacooda laga been abuurtay laguna saxiixay mooshinka laga keenay madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha koongo oo sheegay inuusan marnabo ka bixi doonin siyaasadda dalkaasi koongo
warar ku salaysan xaqiiqada ka dhegaysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobollada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobollada dhexe
mar kale subax wanaagsan saaxiib yaal waa isniin tobanka bisha labiyo tobnaad disembar sannadda laba kun toban iyo sideeda intaasaa maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu doorkaroonaa warkeena subax haatana u diyaargarooba warkaasi oo faah-faahsan gudoomiye ku-xigeenka afhayeenka golaha shacabka ayaa sharci darre ku tilmaamay soo jeedinta laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo xalay warbaahinta si wadajira ula hadlay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxay ka hadleen soo jeedinta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay ka keeneen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo labada gudoomiye xigeen waxay hoosta ka xariiqeen in mooshinka laga wado madaxweynaha soomaaliya uusan ahayn mid sharci ah isla markaana uu baalmarsan yahay shuruucda iyo dastuurka dalka u degsan cabdiweli sheekh ibraahim muudey gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inaysan haba yaraatee waxban ka ogeynin mooshinka laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya balse taa beddelkeed uu keli ku yahay afhayeenka golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
waddanka iyo dowladda waxay ku dhisan tahay sharciga ku dhisan tahay waxay u baahan tahay in la qadariyo nidaamkii iyo shuruucda dalka u degsan arrinta maanta dhacday waa arrin aada u dhib badan oo murugo leh oo dalkii dib u dhac u keenaysa arrinkaas waxay noogu muuqatay guddoomiyaha siduu ugu degdegay inuu arrintaas qabto waxaa noogu muuqatay inuu xanaaqsanaa saaxiibkayn xanaaqna dalow ma dhaqi karo saaxiibkayna wuu xanaaqsanaa haddee wuxuu ka xanaaqsanaa annaga ma ogeyn mana noo sheegin haddii uu noo sheegi lahaa wuxuu ka xanaaqsan yahay waa la sixi lahayn xanaaq baa qaaday kama uusanna fiirsanin arrinka isaga ah waxaan rabnaa inaan ummadda u sheego haddee dembiga lama wada lahaado wixii dhacaana qofku baa iska lahaanaya marka waxaan ummadda u sheegaynaa arrinkan dhacay eedeede iyo wixii ka yimaado saaxiibkeenna maxamed mursala iska leh guddoomiyahaanaga waxaan leeyahay inaad xanaaqsaneed waa ku aragnee bal xanaaqa ka soo noqoo talooyinku laguu soo jeedinayo dib u midhacso kolley annagu saaxiibadaaha nahay col kulama niyeyne dagaalna kugulama jirne barnaamijka hadda caawa aan qabanayna waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheegno oon ka shaki bixinno waxa jiri si ay u ogaadaan ee aan ugu talagalnay ee ma aha mid adiga aan kugula dagaalsannahay saaxiibkaana tahay saaxiibow bahashu dib u madaxsan xanaaqna meel dad ma geeye qaranka jamhuuriyadda soomaaliya ninka labaadaa tahay maanta waxa aada samayseen haddee waa waa waa mid taariikhdaa xusi doonteen waxaan leenahay arrinkan dib ugu fiirso weli ah, waxaan leenahay talada aada qaadatay waxaan filayaa dadka kugula taliyeyna oo taladaas kugu keenayna adaa lagaa rabaa inaad wixii kaa qaldamay aada u sheegto inay khalad ahaayeen annaga waxaan leenahay nidaamaan leenahay sharciyaan leenahay inta lidiin sheegayna waa wax noo qoran asagayna ka horreysay waa sida loo sheegay annagu kaas un baan raacaynaahe sharcina cidna kama weynee madaxweynaha dee lasoo eedeeyey ma fududa eediisa waxaana loo baahan yahay in meelala ah mooshanada midna annaga go-aan ka gaarno golahaasan annaga geynaa oo waxaan u haysanaa markaa sharciyadan u leenahay kan laakiin hadda meeshii la geen lahayn bal ka war sugi doona hadduu ilaahay yidhaahdo waxaanse idin sheegaynaa miidiyaha aan u sheegaynaa hadda nala jooga sida aan wax u sheegna inaad wax u sheegtiina rabbi sidaan wax u sheegna inaad wax u sheegtiin ayaan rabnaa waxna ha noogu darin waxna ha naga dhimin waa farsamo badan tihiin Eh, waa mahadsan tihiin intaasaan rabnay inaan sheegno khayrana ku dhammaan doontaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.
xarakada al-shabaabta soomaaliya ayaa shaacisa magacyada raggii weeraray hoyguu gaalkacyada waa hoyguu gaalkacyo ka deganaa cabdiweli cali cilmiyare ururka al-shabaab ayaa baahiyay magacyada laba ka mida raggii weerarka ku qaaday gurigu magaalada gaalkacyo ka deganaa wadaad lagu magacaabi jiray cabdiweli cali cilmi kaas oo weerarkaasi ku dhintay al-shabaab ayaa sheegay in ragga weerar ka fuliyey uu ka mid ahaa cumar cabdulaahi ciise oo afartan jir ah kana soo jeeday beesha daarood sidoo kale ninka labaad ayay al-shabaab ku sheegeen maxamed sheekh nuur maxamed oo ka soo jeeda beesha raxanweyn weerarkii ka dhacay gaalkacyo ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan labaatan qof oo u badan xerta wadaadka la weeraray oo laftiisa oo markaas aan rahdee laftiisu ku dhintay weerarkaasi al-shabaab inta badan faafis al-shabaab ayaa inta badan faafisa magacyada dadka isqarxiya marka ay weerarka geystaan kadib xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in magacyadooda laga been abuurtay laguna saxiixay mooshinka laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo maalinnimadii shalay xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay afhayeenka golaha shacabka u gudbiyeen soo jeedin ay ka keeneen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo taas oo xildhibaanada keen ay kor u dhaafayaan in ka badan siddeetan mudane ayaa haddana waxaa soo baxaya xildhibaana ku saxiixeenaa liiskaasi islamarkaana sheegaya in magacyadooda laga been abuurtay mudanayaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo warbaahinta xalay kula hadlay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho waxay shaaca ka qadeen in haba yaraatee aysan waxba ka ogeynin mooshinka laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya islamarkaana si been abuura magacooda loogu saxiixay waa sida hadalka u dhigeene xildhibaanadan waxay sheegeen in qaladka ugu weyn uu yahay in qof ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si kasa looga been abuurto iyagoona hoosta ka xariiq inaysan marnaba arrinkaasi kaga hari doonin sharcigan ku kala bixi doonaan waa sida xildhibaanadu sheegeene
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan ahay xildhibaan dowladda federaalka ah war hadda i soo gaaray waxaa la ii sheegay mooshinkii laga waday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo in liiskaas aan ku jiro oo magacayga la saxiixay ayna sameeyeen dadka mooshinkaas waday waxaan u sheegaa ilaahayna kama cabsanin waana haystaa ani si sharciyan aan ku haystaa ciddii soo qortay xataa waxaan rabaa inaan maxkamad la tago waayo waa qalad qof xildhibaan ah oo sharaf leh oo golaha shacabka ku jira in laga been abuuro haddayba mooshin saas ku keenayaan oo magacyo ay soo qoreen waxaa hadda la ii sheegay in laba xildhibaan sheekh shaacir iyo gabar kale inay ka been abuureen war ilaahay ka cabsada maxaan lahayay m- inaad been abuur aada samaysaan ah haddana usii gudbisaan guddoonkii ama guddoomiyihii golaha shacabka qalad waaye guddoomiyaha golaha baarlamaanka waxaan ka codsanayaa arintaas ragga sameeyey ama u keenay aniga waxaan ku kala bixaynaa sharciga wadanka u yaalo waana arin qalad ah waa shaksi bani aadan laga galay waaye marka waxaan u sheegayaa raggaas haddayba saas ayba ku ay rabaan inay qarannimadii soomaaliya ay dumyaan waxaa waa ayagaaba dembiilaah annaga waxaan rabnaa dowladda dhexe mas-uuliyiinta iyo xukuumaddu waxaan ka rabnaa ragga waxaa soo qoray meeshaan ku saxiixay inay caddeeyaan aan rabaa halkan waxaan ka caddaynayaa anigoo ah xildhibaan sheekh shaacir sheekh maxamed waxaan ka caddaynayaa mashinka oo betibetida la sheegay in laga keenay madaxweynaha oo magacayga inuu ku jira la sheegay aniga beri baan ka ahay kuma jiro waa layga been abuurtay sidaa awgeed aniga beri baan ka ahay caalam saxaafaddii waxaan u caddaynayaa iyo bulshada soomaaliyeed waxaan u caddaynayaa inaan arrinkaasi aniga aan beri ka ahay halkan waxaan ka caddaynayaa anoo ah xildhibaan hude axmed cali mooshinkan la leeyahay waa la gudbiyey inaana shuqul ku lahayn ogeyna aana saxiixinna oo laga been abuuranayo waxaan u sheegayaa gruubka qarandumiska ah inay xildhibaanada beenta ay ka sheegayaan joojiyaan waxaanay wadaan la joojiyaan wadanka waxa la rabaa inuu horumar u socdo dowlad baa iminka noo iftiintay waxaan rabaa inay waxaana ay wadaan qalaasahana ay wadaan inay joojiyaan kumana jiro hadalka xildhibaanadan ayaa waxa uu imaanaya iyadoo maalintii shalay xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya islamarkaana kor u dhaafaya siddeetan mudane caafayeenka golaha shacabka u gudbiyeen soo jeedin ay ka keeneen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo halka warkaasi subax saaxiibaal kala socotan waa idaacadda codka gobolada dhex aqbaraad dibadda ayaa inoo soo socda balse markaan xubinta ganacsiga warkaya cabdirasaaq axmed salaad
dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada xubinta ganacsiga ee warka xubinta ganacsiga ee warka waxaad ku maqli doontaan maciishada quldurduriga qalabka dhismaha iyo weliba xoolaha nool aanu ku hormarin dhegaystayaal qalabka dhismaha birta tobanka loo yaqaano suuqyada magaalada cada waxaa la kala iibsanayay lix doolar iyo sideed falis birta labayo tobanka waxaa la kala iibsanayay sagaal doolar iyo sideed falis birta sideedda waxaa la kala iibsanayay shan doolar iseeliga waxaa la kala iibsanayay laba doolar iyo bar towlo shan iyo tobanka waxaa la kala iibsanayay sideed doolar towlo labaatanka waxaa la kala iibsanayay shan doolar iyo lix falis tuubitiliga waxaa la kala iibsanayay afar doolar iyo bar tuubituga waxaa la kala iibsanaya afar doolar markaana dhegaystayaal haddii aan fiirino xoolaha nool ariga birimada suuqyada magaalada cada waxaa la kala iibsanayay konton iyo shan doolar heerka labaad waxaa la kala iibsanaya konton doolar halka heerka saddexaad la kala iibsanaya afartan doolar ugu dambayntiina dhegaystayaal maciishada quldurduriga kiishka burka suuqyada magaalada cada waxaa la kala iibsanaya labaatan iyo shan doolar kiishka bariiska waxaa la kala iibsanaya toddoba iyo labaatan doolar halka kiishka sokorta la kala iibsanaya shan iyo labaatan doolar dhegaystayaal xubintii ganacsiga warkana waa naga intaa
cabdirasaaq oo mahadsan yahay xubinta ganacsiga warka ayuu nala soo codsiinaya markaan akhbaraadka dibadda madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee koonka joseph kabila ayaa sheegay in xaafiiskiisa ay saga tegi doonaan wixii ka dambeeya doorashada dalkaasi ka dhacaysa saddex iyo labaatanka disembar balse laga yaabo inay waa dib isku soo sharaxo mustaqbalka masar kabiila oo toddobiyo afartan sano jira ayaa sheegay inuu ku sii jiro siyaasadda doorashada kadib isagoo sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo in wax laga qabto u baahan waxa uu madaxweyne ka noqday dalkaasi khayraadka hodanka ku ah sanadkii laba kun iyo kowdii kadib markii aabiis luweereenta la dilay muddaxileedkiisa madaxtinimo ayaa dhammaaday sanadkii laba kun lix iyo tobankii waa laba sano ka hore hase haatee xilka ayuu sii hayay iyadoo marba marka ka dambaysa dib loo dhigaya doorashada dalkaasi qaar badan oo ka mid a taageerayaasha mucaaradka ayaa lagu dilay waa dibadbaxyo ay ka dalbanayeen in xilka iska waa iskaga casilo islamarkaana doorashooyin la qabto guddiga doorashooyinka ee dalkaasi ayaa ugu dambayntii go'aamiyey in doorashada la qabto saddexiyo labaatanka bishan disembar waa bishan disembar iyagoo sheegay in aanay suurtagalayn in xilligaasi ka hor doorashooyinka la qabto sababo la xiriira caqabadaha kawaa caqabadaha ka taagan dhanka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo dalku aan lahayn wadooyin hagaagsan iyo rabshado ka jira inta badan gobolada bariga dalkaasi ku yaala aan sharciga markaasi ka jirinin guud ahaan saaxiib yaal warkii subaxaad kala socoteen codka gobolada dhexe cadaada saaka waa nageynta cidduu warkan uu seegaxa isagoo maqal qoraal iyo sawaraynta bay suu jira dib kaga daalacan karaan barahaynu internet ku leenahay gobolada radio dotnet facebook iyo twitter warkan warkaysa xiga subax wanaagsan